balse waxqabad muuqdo inuu yimaado waxaa ka horeeyo inay xornimo timaado inuu amni yimaado inuu deegaanku furmo ayaa wax la taaban kale ku imaan karaan marka maadaama xagga deegaanka horeyntiisa aysan waxba ka suuro gelin waxay u muuqataa wax waa la qaban karaa laakiin wax hadde markaasi lagu qanci karo inaysan naqanaynin qorshaheena ugu weyn su-aashu hadday tahay intay u socotiin iyo maxaa qabanaysiin macnaheedu amnigaa ka mid a ma wixii horumarina ee aan karno ee ku saabsan degmada iyo sidii wax loogu kordhi lahaa ummaddan wax loogu qaban lahaa xagga nolosha caafimaadka waxbarashada biyaha horumarinta beeraha na ilaalinta deegaanka hadduu ilaahay ku idmaayo na waxyaabaha daruuriga ah nadaafadda marka waxyaabaha daruuriga dadka noloshooda kuwa ka tahay cadowga ugu weyn waa wa waa nadaafadda waaye jermiska waaye na waa wa waa cadow qarsoon oo ciidan xoog badan ah marka intaas waa kaaga sheegi karaa wax alla waxaan ka karno inaan qorshe ka leenahay cidday khusaysana aan kala sheergaray doono wax badanna aan ka qaban doono rajadeennuna ay boqol kiiba boqol tahay in aan wax ka qaban doono